فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxaynu ka ognahay imaaradihii islaamiga ahaa ee laamu iyo baata ee ka jiray kenya iyo duulaanadii ay reer galbeedku ku soo qaadeen muslimiinta ku dhaqan saaxilka dalkaas waxaan idiin soo gudbin doonnaa qaybta koowaad maqaal ku saabsan qodobkan waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan maxaad kala socotaa iskudaygii boqorka xabashida uu ku doonayay inuu ku burburiyo kacbada sharafta badan waxaad maqli doontaan taariikhdaas oo ka mida dhacdooyinkii dhacay bisha muxaram iyo caaqibadii uu ku dambeeyey abraha inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxaan ka ognahay saameynta ay yuhuuddu ku leedahay dadyowga adduunka tan iyo soo ifbaxoodii ilaa maanta casrigan aynu joogno qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maxaad kala socotaa iskudaygii boqorkii xabashida uu ku doonayay inuu ku burburiyo kacbada sharafta badan waxaad kusoo dhowaataan taariikhdaas oo ka mida dhacdooyinkii dhacay bisha muxaram iyo caaqibadii uu ku dambeeyey abraha waxaana inoo soo jeedinaya kelimad ku aadan sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin
حيث النجوم نراكم يا سيرا تتخلت ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت كل ضياء منكم بخطانا يتجدد رضي الخالق عنكم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا إن شاء الله تعالى حنقصة قادم دونا dhacdooyinkii waaweynaa ee bishan aan ku jirnay muxaram dhacay dhacdo ka mid ah dhacdadaasi waxay ahayd qisatu asxaabi ilfiil nimankii maroodiga watay qisadoodii oo ku duulay kacbada xilliga ay soo galeen kacbada kusoo duulitaankeeda waxay ahayd bisha muxaram shan iyo tobankeedii qisadaas marka waxay ku saabsanayd waxaa jiri jiray dhulka yeman niman la yidhaah ximyar oo qabiilo ah ayaa waxay ku haysteen boqortooyo ay iska dhaxlaan maamulkeeda dhulka yamaneed boqorkii ugu dambeeyey ee boqorradooda ka mida waxaa la dhihi jiray duunuwaas duunuwaas wuxuu ahaa nin boqorah oo boqorradii reer ximyar ka mida yeman maamuli jiray wuxuuna ahaa nin ilaahnimo sheegtay oo gaal weyn ah dadkii xilligaa joogana wuxuu ku imtixaanay diintoodii wuuna laayay waana qisada loo yaqaana asxaabul ukhduud dadkii godadka loo qoday ee lagu laayay waxaa la sheegay ilaa labaatan kun oo qof ayuu dilay isagoo markaa ku dilaya diintii iyo iimaankii ay lahaayeen darteed dadkaa wuu laayay can bakrati abiihim kulli wuu baaba'ash marka laga reeb hal inuu ka fakaday oo daws duusaclamaan la dhihi jiray ninkaasi waa cararay wuxuu u tegay boqorkii kaysar ee shaam maamulayay oo nin kirishtan ahaa xilligaas marka boqorkaasi wuxuu soo qoray warqad asagoo qayaldhaanu ninkaasi tegay dadkii waa la laayay diintii waa la baabi'iyey ninkaasaa ku tunta najaashi oo boqor ka ahaa xabashida iyo warqad u soo qoray si ninkaasuu ciidan iyo garab uu u siiyo dadka la laynayo najaashi wuxuu diray laba amiir aryaad nin la yidhaahdo aryaad iyo abraha ibnu sabaax abaayaksuum ama abuyaksuum nin la yidhaahdo ayuu diray ciidan aad u fara badanna waa siiyey yeman bay galeen yeman way qabsadeen boqortooyadii reer ximyarna waa baabi'iyeen ninkii duunuwaas ahaayee shaydaanka ahaana si u cararayey badda ayuu ku qaroomo halkaasaa laqday waa baabaa markii ay meeshaa qabsadeen ayaa labadii nin ee amiirada ka ahaa ciidanka ayaa isqabsaday taladii iyo maamulkii ayay isku qabsadeen marka inay ciidankii iska hor keenaan oo laba jeesho waaweyn ay kala wataan ayaa hawshii ay dhaafi weysay markii dambe ra'yi baa midkood soo jeediye wuxuu yidhi ciidankan yaanna isku laynini annagu aan mubaaraso samayno bannaanka isugu soo baxno midka la dila mooyaa midka kale ayaa u haraya mulkigii iyo boqortooyadii sidii bay yeeleen mubaarasay samay isu soo baxeen mid kastaana gadaashiisa waxbuu ku soo diyaarsaday ninkii ariyaad la dhihi jiray abraha ayuu seef ku dhuftay markaasuu sanka ayuu ka dillaaciyey afka iyo wejiga intaasuu ka dillaaciyey marka seeftaa markuu ku dhuftay ayaa nin addoon u ahaa ninkan abraha la dhihi jiray ayaa aryaad isaguna ku sii daayay markaasuu dilay qalafka sii abraha dhaawac buu ahaa wuu isdaaweeyey wuu raystay kadibna asaga ayaa yaman madax ka noqday falkii marka uu sameeyo ninkii hogaamiyaha ee sargaalka ahae asaga la sinaa uu dilay ayaa wax aad uga xanaaqeen najaashi wuxuuna u soo qoray warqad uu aad ugu goodinayo oo uu leeyahay waan imaanayaa magaalooyinka aad haysato fooddana waan kaa jiidayaa dhulkaasna waan lugtaydan soo saarayaa ninkii abrahaha nin wuxuu ahaa maskax badane wuxuu sameeyey boqorka inuu iska jeediyo wufuud buu u diray hadiyooyin aad fara badan buu diray dembiil ay ku jirta ciiddii yamaneedna waa diray fooddiisana wuxuu ka jaray tim buu ka jaray markaasuu ku dhex riday markaasuu boqorka hadiyooyinkan u geeya dhaartiisina su uga baari noqdo ee ciiddan ha ku istaago fooddaydanna ha ku istaago macnaa ciiddan lugta ha saaro markii arrintaa uu sameeyey boqorka waa ka qancay wuxuu arkay nin fiican oo daa'ica oo boqortooyada aqoonsan inuu yahay ku kacsanayn wey wuxuuna ballan qaaday inuu dhisi doono kiniisad aad u weyn dhulka yaman oo iyadoo kale hore loo dhisin oo dadka kacbada aadaya uu ka soo leexiyo halkaas ay markaa waxay ku dawaafaan oo isugu yimaadaan arrintaasuu go'aansaday si uu qanciyo boqorkii meeshaa marka jiray marka calaa kulli haal marka warhiisadii dhisay nimankii qorayshadayba ka joogay ee kacbada aad u tacdiimin jiray waxay maqleen ninkaas inuu meeshaa waxa weye doonayo kacbada inuu ka leexiyo dadka oo halkaa maka aan la soo aadine kiniisadaas la aado weynanka badan oo aadka u dheer arrintii bay ka xanaaqeen nin ka mid ahaa soo galay kiniisaddii markaasuu inta ku dhex saxarooday ayuu saxaradii derbiga ku halleeyey arrintii baa loo sheegay abrao waxay ninnaha nuucaas oo ka xanaaqsan arrintii aad tidhi kacbadaan soo leexinaya dadkii aadi jiro halkan baa la isugu imaanayaa ayaa sidaas sameeyey markaasuu iska dhaafa anaa baabi'inaya kacbada dhanba ciidan badan buu kaxaystay wuu dhaqaajiyey wuxuu u dhaqaajiyey halkaaya kacbada isagoo maroodiyaashaas wata oo silsilado waaweyn si maaragtay kacbada tiirarkeeda loogu dumiyo inta maroodida lagu xiro waxaa weeyaan food qoortiisa ayuu kaxaystay niman carbeedaa isku daydayey inay ka hor yimaadaan nin duu nafar la dhihi jiray ayaa ka mid ahaa waxaasoo dhan wuu dardaray ilaa uu ka tegey kacbada agteeda uu ka tegey kadibna uu amray in ciidankii uu watay ay soo qafaalaan waxaa la waxay geel arkaan ay soo qaadaan geeli baa la soo aruuriyey meeshii baa la isugu keenay nin buu diray erge ah oo quraysh u tagoo u sheegay inuusan dagaal u socon uu doonaya keliya kacbada inuu dumiyo wax kaloo dagaal inuusan u socon marka wuxuu ninkii ahla ii sheego ninka idinkugu maxsan madaxsan cabdulmutalib baa loo sheegay ibnu xaashim ale ninkaasaa annaga noo oday ah ninkii baa arrintuu u sheegay wuxuu arrintaas aniga annagu ma celin karno maroodigan iyo waxaan waa naga awood badan yihiin laakiin baydkan ilaahay baa iska allaa celinayo wuu soo waday abrahu u keenay abraha markuu arkay ninkan in qurux badan oo hay-ad wanaagsan oo aad looga heebaysta ayuu ahaa kursigiisii iyo sariirtiisii buu ka soo degay dhulkuu fadhiistay wuu la hadlay turjumaankiisii wuxuu ku yidhi bal xaajadiisa iyo dantiisa weydii wixiina laba boqol halada aga soo qaadaan kaa raba abrahu wax kale kaamaa doonayo markaasni aad baad ii cajab gelisay marka hore laakiin markaad laba boqol halad ka hadlayso annaaan raba beydkii waxa aad aad ugu faani jirteen inaan idinka dumiyo walasaanku moodaya ma tihid buu yidhi markaasuu dhegayso anugu geelaan baan leeyahay laakiin beydkan rabbi baa iskale asaga kaa difaacay asaga iska kaa mancin doona markaasuu ma iga mancin maayo anta wadaakuy marka haddaan usan kaa mancinayno kaa difaacanaynin adiga asagaa isu kiidaynaynaa faraha ka qaada cabdilmutalib waa tegey qoraysh buu la hadlo wixii meeshaan isaga bax annagu xoogii xeelad midna ma hayni buuraha la koro isagoo ka cabsanaya jeeshka dhibaato inay u geystaan kadibna kacbada albaabkeeda ayuu xalaqa ku tiilo qabsaday meel yaro biraha wareegsan markaasuu baydkan buu akhriyey kacbadii asagoo ilaahay baryaya ilaahay gargaar weydiisanaya inuu uga gargaaro ciidankan waxa jabrahaya ciidankiisa markaasuu yidhi allaahumma ina almar'a yamnacu raxlahu famnac rixaalaka ilaahu qof waa difaacdaa aqalkiisii gurigiise hadduu gurigaagu difaacawo yuusan saliibkooda maanta ka qaalib noqonin waxa uu wada kadibna waxa halkaas isugu tageen ilaahay subxaana wa tacala markii marka ay ciidankii subaxii ugu dambeeyey soo dhaqaajiyeen oy doonayaan kacbadii inay ku soo duulaan oo dudumiyaan maroodiyaasha waxaa ka mid ah maroodi weyn oo maxamuud la yidhaahdo oo aada ugu weynaa ayaa waxay u jiheeyeen halkaa iyo kacbada xaggeeda nin nufayl ibnu xabiib la dhihi jiro nimankaa la dagaalama markii dambena ay ka xoog bateen soo wadeen waddada tusinayay ninkaasaa dhegta inta ugu soo dhoweeyey maroodigii maxamuud ayuu wuxuu ku yiri ah fariiso ha aadin beydka ilaahay maxamuud warkii u qaata nag boo dhaqaaqayo meel kale haddii loo jeedso wuu baxayaa amaa kacbada haddii loo jeediyo maba u dhaqaaqayo iyagoo meesha ku rafaadsan oo bahalkiina dhaqaaqi la'yahay ayuu ilaahay subxaana wa tacala wuxuu u soo diray shimbiro koox koox u socda sida qur-aanka lagu sheegay markaasay halkaa ku duqeeyeen dukum daakum ayay noqdeen in badanoo ka mida qaarna way carareen laakiin jidka kusii baabeen xibinxibin bay u dhacayeen ilaa abraha markii ugu dambaysa sanca uu tegey uu gogo'ay kadibna uu qarxa asagii dhammaan eber dukum daakun bay noqon ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka yeelay ka casfin ma'kuul marka cid kastoo xaqa ka hor timaada oo diinta ilaahay ku soo duusho muqadasaadka islaamka inay dumiso isku dayda sidaasay u baaba'ayaan qoladaasay u baabeen marka cibraa ku sugan wallahu aclamu subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم يتلى بالطاعات يجود شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم شرف قد وافاكم لم يبلغه سواكم ولا دنيا بزخرفها فتنتا qaybaha hore ee barnaamijka aqooniyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan taariikhda islaamka ee kenya maxaynu ka ognahay imaaradihii islaamiga ahaa ee laamu iyo baata ee ka jiray kenya iyo duulaanadii ay reer galbeedku kusoo qaadeen muslimiinta ku dhaqan saaxilka dalkaas waxaad kusoo dhowaataan qaybta koowaad maqaal ku qornaa luuqadda carabiga islamarkaana uu qoray qoraas soomaaliyeed oo lagu magacaabo xasan maxamed xasan waxaa tarjamada inoo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة والله أكبر في السماء تتعالى
kenya waxay ka mid tahay dalalka dhaca bariga afrika waxayna xuduud la wadaagtaa waddamada kale ah yugandha tanzaniya etoobiya koonfurta suudaan halka soomaaliyana ay la leedahay suhodin beenaad muslimiinta ku nool kenya waa dad aad u badan gaar ahaan waxay degan yihiin dhulka xeebaha koostiga iyo kenne nafdhi kenya ayaa inteeda badan waxaa looga hadlaa luuqadda sawaaxiliga halka luuqadda rasmigana ay tahay luuqadda ingiriisiga magaalooyinka xeebaha ayaa ah kuwa ay ka muuqdeen ilbaxnimadii iyo taariikhda islaamka kuwa ugu caansanna waxaa ka mid ah mombasa malindi laamu bata iyo kuwo kale haddaba sidee ayuu islaamku ku soo gaareeyey kenya islaamka ayaa ugu fiday bariga afrika qaabab kala duwan sida safarada ganacsiga dhismaha maamul islaami ah jawlada ducaadda muslimiinta iyo jihaadka intaba islaamka ayaa soo gaaray dhulka saaxilka ah ee kenya qarnigii koowaad ee hijiriyada balse dhammaadkii dowladihii reer bani umaya dhulkaas xeebta afrika ayaa martigeliyey muslimiin badan oo kasoo kici tamay jasiirada carabta iyagoona sameeyey magaalooyin horumarsan iyo ganacsi waxayna sii casriyeeyeen barashada sidoo kalena waxay aas-aaseen maamul islaami ah waxaa aas-aasay imaaradan laba nin oo walaalo ah oo kasoo jeeda reer asdi cumaan kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray saciid iyo sulaymaan waxayna ahaayeen ilmaha cabaad bin aljuulandiy waxay boqoro ka ahaayeen cumaan iyagoo ku islaamay gacanta saxaabigii weynaaye camri bin caas radia allaahu canh kadibna waxay boqoro kasii ahaayeen dhulalkoodii ilaa ay kasoo baxday dowladii reer bani umaya alxajaaj bin yuusuf athaqafi oo doonayay inuu awoodiisa dowladii umowiyiinta kusoo rogo cumaan ayaa ku khasbay inay ka hijiroodaan dhulkii ay maamulayeen iyagoo u jehaystay xeebaha bariga afrika halkaasoo ay u arkayeen inay kaga nabadgelayaan seeftiisa waxayna soo gaareen jasiiradaha laamu iyaga iyo ehelkoodaba waxayna degeen halkaasoo ay ka samaysteen imaarad yar taasoo kaalin ka qaadatay fidada islaamka ee xeebaha waqooyiga ee kenya iyadoona tani ay noqotay markii ugu horreysay ee uu maamul islaami ah ka hana qaado xeebaha bariga afrika sidoo kale waxaa ka mid ahaa maamuladii islaamiga ah ee ka dhisnaa dhulka saaxilka ee bariga afrika saldanada bata al nabhaniya waxa ay kasoo muuqatay masraxa taariikhda kadib hijrooyinkii muslimiinta carabta ee cumaan ay uga soo hijroodeen xeebaha bariga afrika horaantii qarnigii toddobaad ee hijriyada oo ku beegneed qarnigii saddexii tobanaad ee miilaadiyada nabhani waa qayb ka mid a qabaa'ilka alcatiik oo ka mid a qabaa'ilka asdi cumaan waxa ay la wareegeen talada cumaan kadib qulqalatooyin fawdo ah oo cumaan ka dhacay cumaaniyiintu waxay u qaybsameen laba qaybood oo iska soo horjeeda oo ku loolamaya talada wadanka reer nabhani ayaa xukumayay cumaan ilaa shan boqol oo sano halkaasu ay dowladoodu ka dhisneed sanadkii shan boqolaad ee hijriyada oo ku beegan kun boqol iyo lix miilaadiyada taas oo ay socotay ilaa dhammaadkii qarnigii tobnaad ee hijriyada markaas oo ay dowlad cusub ka dhartay sanadkii kun labaatan iyo afartii hijriyada oo ku beegan kun lix boqol shan iyo tobankii miilaadiyada waxaana dowladaasi lagu magacaabi jiray alyacaariba suleymaan bin suleymaan bin mudafar al nabhani wuxuu u hijrooday xeebaha bariga afrika intii u dhexaysay sanadihii lix boqol ilaa lix boqol toban iyo kow hijriyada isaga iyo dadkii raacsanaa waxa ayna degeen magaalada bata oo ku taala jasiiradaha laamu hadda waxay ku hoos jirtaa gumaysiga kenya wuxuuna guursaday gabar u dhalay ninkii ka talinayay isagoo ugu dambeyn talada la wareegay wuxuuna xukumay dhul badan oo dhaca xeebaha bariga afrika saldanada bata waa ay ballaaratay oo waxa ay gaartay halkii ugu saraysay intii ay talada hayeen wiilashii iyo kuwii awowaha u ahaa si gaara xilligii suldaan maxamed athaani bin axmed lix boqol iyo sagaashan ilaa toddoba boqol soddon iyo laba hijiriya waxa uu ballaariyey saldanada isaga oo soo gaaray magaalooyinka waqooyiga bata kadib guulo dhowr ah uu ka gaaray maamuladii ka talinayay isagoo gaaray muqdisho kana dhisay imaaro islaami ah intii uu xukunka hayay wiilkiisa suldaan cumar al awal toddoba boqol soddon iyo labo ilaa toddoba boqol iyo lixdanka hijriyada oo ku beegan kun saddex boqol soddon iyo kooda ilaa kun saddex boqol konton iyo sideeda miilaadiyada saldanadiisii wuxuu ku ballaariyey dhanka koonfurta halkaas uu hoosgeeyey maamulkiisii magaalooyinka xeebta ah oo ku jirtay magaalada kilwa oo xarun u ahayd saldanadii kilwa uuna gaaray jasiiradaha reer maba iyadoo ay u hoggaansameen dhammaan magaalooyinka saaxilka ah marka laga reebo sanjibaar waxa ay sameeyeen dowlad ballaaran oo suldaano badan yeelatay ilaa ay tiradoodu gaartay laba iyo soddon suldaan maamulkaas islaamiga ah ayaa wuxuu daneynayay dhinaca dhanka dhaqanka luqadda sayniska iyo funuunta cilmiga qeybaheeda kala duwan muddadaas waxaa soo baxay afka sawaaxiliga kaasoo saameyn weyn ku yeeshay fidinta diinta islaamka iyo dhaqanka qabaa'ilka afrikaanka ah ee dega xeebaha bariga afrika nidaamkii islaamiga ah ee xeebta ayaa sii jiray oo ka talinayay dhulkaas xeebaha ilaa uu yimid gumaysiga reer yurub oo qabsaday xeebaha bariga afrika isagoo kala qeybiya muslimiinta kuna dhex faafiyey kirishtaanka qabaa'ilkii cawaanta ahaa iyo kuwo kaleba haddaba markaas kadib maxaa dhacay maxaa iska bedelay horumarkii iyo xaaladii muslimiinta sidee ayay noqotay xadaaradii islaamka saameyn intees la-eg ayuu ku yeeshay gumaysigii reer yurub iska caabintii ay muslimiintu kala hortageen iyo xaalka ay maanta ku sugan yihiin waa sidee waxaad ku maqli doontaan qaybta labaad warbixintan oo jimcaha soo aadan aan idinkugu soo gudbi doono barnaamijka aqoon iyo ogaal في السماء تتعالى والله أكبر في السماء تتعالى وقال الناس إنك قد سبقتا
qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay maxaan ka ognahay saameynta ay yahuuddu ku leedahay dadyowga adduunka tan iyo soo ifbaxoodii ilaa maanta casrigan aynu joogno maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegayaa kadib geeridii nebi sulaymaan calayhi salaam waxaa kala qaybsamay yuhuudda iyadoona ay kala tagtay kelimadoodii midka ahayd qof waliba oo iyaga ka mid ah hawadiisa ayuu raacay iyo danihiisa gaarka ah waxayna noqdeen kuwo taag daran oo aan iska caabin karin hanjabaadihii ugu imaanayay boqorkii baabil ee lagu magacaabi jiray boktonasar oo markii ugu horreysay kusoo rogay jisyada wuxuuna usoo diray dad isaga ka socday si ay uga soo uruuriyaan jisyada laakiin yuhuudda oo sidaba dhaqankoodu ahaa khiyaano ayay sameeyeen oo waxa ay dileen raggii loo soo diray taasi oo sababtay inuu falkaasi ka caroodo boqorkii bukhtinasar isagoona duulaan kusoo qaaday magaalada qudus islamarkaana gubay macaabidoodii waxa uuna qaar ka mid a yuhuudda u qafaashay baabil oo uu ka talinayay wuxuuna ka dhigay kuwo ku hoos nool xukunkiisa markii baabil la geeyey waxa uu siiyey fursad ay ku shaqaystaan oo ay ku noolaadaan laakiin magaaladii aysan ka bixi karin balse waa ay qiyaameeyeen oo waxa ay hoos kala xiriireen farrisiyiinta oo loolan adag kala dhexeeyay baabiliyiinta taasi oo sababtay inay ka argoostaan oo ay ku laabtaan dhulkii falastiin iyagoo ku hoos nool xukunka falastiiniyiinta ilaa uu yimid alaskandar almaqdooni alromaani oo ka adkaaday falastiiniyiinta dhulkoodana ku daray boqortooyadiisa yuhuudda waxay xilligaasi ku hoos noolaayeen boqortooyadii roomaanka nolol caadi ah sida dadyowga kala duwan ee hoos yimaada boqortooyada aan loola dhaqmin si ka duwan dadka kale sidaa darteed waxay u muujiyeen daacadnimadoodii boqorkii alexander kadib markii uu ka xoreeyey baabiliyiinta wuxuuna siiyey xuquuq badan sidaa darteed waxay qabteen xirfado kala duwan iyo jagooyin sarsare waxaa arrimahaasi ka mid ah in faylasuufkii yahuudiga ahaa ee la odhan jiray fiilon iyo wiilkiisa alexander oo ahaa madaxa canshuuraha alexandariya laga dhigay la taliyayaal waxaa sidoo kale la siiyey xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo safarada dhulka dowladdiisa oo dhan laakiin inkastoo mudnaantaasi oo dhan yuhuudda la siiyey waxay ahaayeen kuwo ku tacasuban jinsigooda una arka inay dadka ka fali badan yihiin sidaa darteed waxa ay ku dhawaaqeen kacdoonkii ka dhanka ahaa dowladdii roomaanka sanadka markuu ahaa toddobaatankii miilaadiyada ciidankii roomaanka ayaa waxay usoo dhaqaaqeen oo ay hareereeyeen baytulmaqdes iyagoona gudaha u galay magaalada waxayna roomaankii halkaasi ku gubeen macbadkii yuhuudda waxayna ka masaafuriyeen baytulmaqdes ilaa laga saaray dhulkii ay ka talinaysay dowladdii roomaanka intaa wixii ka dambeeyey yuhuudda waxa ay u kala hayaameen adduunka oo dhan waxayna ku dhex milmeen dadyowga adduunka carab iyo cajam laakiin waxaa xusid mudan in wixii ku dhacay ee kala irdhoobidda ah ay ahaayeen wixii ka dhashay falkii ay sameeyeen hase yeeshee waxa ay sii wateen hagardaamadii ay ku hayeen dalalkii iyo bulshooyinkii ay la deganaayeen markaasi oo ay fidno ka dhex kiciyeen ilaa ay gaareen heer ay ku riixaan shucuubta yurub inay kacdoon ka dhan ah kiniisadaha sameeyaan si ay uga xoroobaan hoggaankeeda una horseedaan inuu hoggaanka qabto cilmaaniyadda iyo ilxaadka iyadoo ay intaasi dheer tahay in ay gacan ka geysteen aas-aaskii kacdoonkii falastiiniyiinta kaasi oo sababay dhiig badan yuhuudda ku nooleed dunida islaamka waxa ay ku noolaayeen nolol wanaagsan marka loo eego nolosha ay ku haysteen reer galbeedka maadaama ay xor u ahaayeen ganacsi kasta inay hanti yeeshaan iyo inay ku shaqaystaan xirfadaha kala duwan balse yurub waxaa mamnuuc ka ahaa inay ku mashquulaan dhulbeerashada sidoo kale waxaa loo ogolaa oo keliya inay degaan xaafado gaar ah loomana ogoleen inay habeenkii soo baxaan caalamka islaamka yuhuuddu waxay lahaayeen xuquuq la mid a midda ay haystaan ummadaha kale sidaa darteed waxay xilal sare ka qabteen dowladdii faadimiyiinta sida yahuudigii yacquub bin kelis oo dowladdii faadimiyiinta u magacaabday wasiir ka tirsan xukuumadda inkastoo uu diiday inuu soo galo diinta islaamka dowrka muslimiintu kuma ekeen oo keliya in yuhuudda ay dowladahoodu ka helaan nolol furan balse waxay ka soo badbaadiyeen maxkamadihii isbaanishka laga dhisay kadib burburkii andalus sidaa darteed suldaan suleymaan waxa uu diray ciidankiisa badda taliya khayruddiin barbarosa si uu usoo badbaadiyo muslimiinta iyo yuhuudda andalus kumanaan iyaga ah ayaana loo soo daabulay dhulkii boqortooyadii cusmaaniyiinta hase yeeshee abaalkaasi waxa ay ku gudeen in ay qiyaameeyaan dowladdii cusmaaniyiinta iyagoo ka faa'iidaysanaya daciifnimada boqortooyadii cusmaaniyiinta ayay aas-aaseen ururka sahyuuniyadda waxayna u uruuriyeen lacago iyagoona u diray hogaamiyihii sahyuuniyadda adduunka si uu ugu soo bandhigo boqorkii cusmaaniyiinta ee suldaan cabdixaamid athaani iibsashada dhulka falastiin taasi oo uu ka diiday suldaanku kadib markii laga guulaystay boqortooyadii cusmaaniyiinta iyo xulafadeeda ingiriiska iyo faransiiska ayaa waxay bilaabeen inay qabsadaan dhulkii ay boqortooyadii cusmaaniyiinta maamuleysay sidaa darteed waxay soo gebagabeeyeen heshiiskii saykis biko ee macruufka ahaa kaasi oo ay ka dhalatay kala qaybinta dhulalkii muslimiinta waxaa ugu horreynba ay sahyuuniyadda ku qanciyeen ingiriiska inuu siiyo falastiin si uu u noqdo dhulkooda asalka ah iyo inay xal uga noqoto britain dhibaatada qaxootiga ballaaran ee yuhuudda ka imanaya waddamada bariga yurub iyo ruushka xoghayaha arrimaha dibadda ee britain balfor ayaa kulan uu la qaatay wakiilo ka socday dhaqdhaqaaqa sahyuuniyadda si wafdi iyaga ka mid ah ugu qanciyaan faransiisko inuu ka tanaasulo saamigii ay ku lahaayeen falastiin una hiiliyaan qorshahooda taasi oo hordhac u ah ballanqaadkiisii uu ugu ogolaanayay yuhuudda in ay dowlad ka dhisato dhulka falastiin si ay yuhuuddu taageero ugu hesho sahyuuniyadda caalamka waxay qaadeen xamalaad iyo shirar waaweyn kuwaasi oo uu horboodayay hogaamiyahooda iyagoo caalamka u sheegay inay lagama maarmaan u tahay qabsashada dhulka falastiin waxayna u arkayeen in uu yahay dhulkii ay asalka u lahaayeen si kastaba ha ahaatee taariikhdu waxay beeninaysaa sheekada sahyuuniyadda ee ah in dhulka falastiin uu yahay mid dib u dhacay uuna ka jirin wax horumar ah boqortooyada cusmaaniyiinta waxay u ahayd xarun dhulbeereed ganacsi iyo dalxiis caalami ah intaba iyadoo wax soo saarka beeraha gaar ahaan saliidda saytuunka dibadda loo dhoofiyo iyo saabuunta naabolis oo ah mid tayo sare leh laguna farsameeyo naabolis oo ah goob loo dalxiiso oo heer caalami ah waxaa xitaa lagu tilmaamaa inay tahay dimishqi yar qurux badni awgeed ma ay ahayn dhulka falastiin dal aan lahayn bulsho ku filan sida ay yurubtu sheegatay balse waxay ahayd dhul camiran wax soo saarna leh intii ay jirtay boqortooyadii cusmaaniyiinta rajada mashruuca sahyuuniyadda ayaa waxaa caqabad ku noqday uuna la dhaqaaqi waayey halgankii muslimiinta maadaama ay muslimiintu iska caabiyeen gumaystihii ingiriiska iyo yuhuudda waxay bilaabeen kacdoono dhowr ah oo ka dhan ah gumaystaha taasi oo sababtay inay niyad jabaan oo uu dib u dhaco mashruucii sahyuuniyadda kadib markii uu qarxay dagaalkii labaad ee adduunka yuhuudda ayaa waxay sii wadeen dhaqdhaqaaqooda iyo qorshayaashooda ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee reer falastiin iyagoo xulufo xooggan la noqday maraykanka iyo ingiriiska iyo quwadihii markaasi ka jiray caalamka waxay u muujiyeen inay yihiin xulufada gobolka arrinkaana waxa uu caddeeyey kacdoonkii weynaa ee dhacay kunsagaalboqolafartaniyosiddeedii miilaadiyada dagaalkii saddex geysoodka ahaa ee ay masar ku qaadeen yuhuudda sannadkii kunsagaalboqolkonton iyo lixdii iyo dagaalkii dhacay sannadkii kunsagaalboqollixdan iyo toddobadii waxay caddeeyeen sida ay xulufada iyo gaanshaanbuurta ula yihiin quwadaha gaalada ugulana shaqeeyaan sidii ay u heli lahaayeen dowlad ay yuhuuddu leedahay oo muddo ku kala firarsaneed adduunka balse hoggaanka reer falastiin ma istaagin isagoo ay soo wajahday caqabad weliba oo uu wajahi karo halganka sida mashruuca shiicada rawaafida nusayriyada iyo dowladaha carabta balse ma aysan quusan siinin intaasi oo caqabado ah oo dhan oo haystay muslimiinta reer falastiin waxay sii wadaan halganka ka dhanka ah yuhuudda sida weerarada keligii duulnimo iyo kuwa kooxaha intaba iyagoo maanka ku haya soo duuliyaasha in maalin un ay jabi doonaan dadka asalka u leh dhulkanna ay u soo hari doonaan masjidka barakaysan ee al aqsa iyo dhulka la haysto ee falastiin waxaa indhaha ku haya dhammaan jamaacaadka jihaadiga ah iyo shakhsi kasta oo muslim ah kaasi oo ay damqinayso xaalka muslimiinta reer falastiin وليس بأن يقال لقد غأست وضع في ثوبك الإحسان guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بأن يقال لقد غأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا